xeerka lagu abuuraya guddiga doorashooyinka jubbaland iyo xuduudaha oo akhrintiisii koowaad iyo labaad soo maray iyo saddexaadba isagiina waxaa uu codaysay waa laga hadlay waa laga dooday xildhibaano badan baa ka hadlay waxaa isqoray ilaa iyo toban xubnood intii hadil rabtay way hadashay markii hadalku dhammaaday hataa xildhibaano qaar hadda xildhibaanada sheeganaya in shalay iyaga la jujuubay qaarkood baa markii hantidhooraha guud uu la ansixiyey miidiyaha oo bannaanka asaga warbixin uu ku siinaayo waxayna yidhaahdeen maxaa miidiya loo bixiyey waan soo celinnay marka waxaan caddaynaynaa kii markii dambe qodobkii asaga ahaa waxaa la sameeyey akhrintii saddexaad bay ahayd waa laga dooday markii doodii dhammaatay xildhibaanadii isqore ay hadleen baa la geliyey waxaa loo gacan taagay in aan hadda cod gelinayno iyo iyo in kale baarlamaankan saaad og tihiin wuxuu ku shaqeeyaa aqlabiyadda waxaa la doortay baarlamaankii badankiisa inaan codgelinno waa loo codeeyey konton iyo laba xubnood baa u codaysay in la ansixiyo sidaasuuna ansax ku noqday labana way diideen halna wuu ka aamusay marka sida uu qabo xeerhoosaadkeenna iyo dastuurkeenna iyo ama ay baarlamaanada adduunkaba yihiinna baarlamaanka wuxuu ku kala baxaa cod marka xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaga shalay ka carooday fadhiga oo warbaahinta adduunka gelinaya hadalka aan rasmiga ahayn baan rabaa inaan adduunkan u caddeeyo soomaalidana u sheego inuu ahaa sidii loogu talagalay ee baarlamaanku ku shaqaynaya sharcigana uu qabo inuu maray xeerkii guddiga doorashooyinka baan rabaa inaan u caddeeyo dadka ay warbaahinta u mariyeen hadalka qaladkaa saaxiibiday waxyaabo kaloo waxaan maqlaayay xataa la leeyahay ciidan baa naloo adeegsaday iyo waana la jujuubay xildhibaano xildhibaano ka mid inay dhahayaan baan maqlay meeshaan waxaan caddaynay inuu shalay baarlamaanka dhexdiisa hal askarina joogin bannaankana noo joogin xataa maalmihii hore waxaa noo joogi jiray ciidan boolis ah ma keensanin hal askari ma joogin nin la jujuubay male saddexda xildhibaanoo shirka ka baxdayna warkoodii wuu duuban yahay way hadleen ragga ugu horreeyo isqoray bay ka mid ahaayeen way hadleen cid la jujuubay inayna jirin ee cod lagu kala baxay baan rabaa inaan caddeeyo insha allahu tacaala sidaasuuna sharciga xalaal ku yahay wuuna ku maray qodobka sagaashan iyo saddexaad fakhridiisa koowaad isbeddelka lagu samaynayana awoodda baarlamaanka uu u leeyahay iyo sida wax lagu bedelayn waxaan rabaa idan inaan u daayo gudoomiye ku-xigeenka guddiga dastuurka axmed maxamed abuukar inuu isagana ka hadlo marka waxaan hadda insha allahu shirkaan u qabanayna waxay tahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda jubbaland inaan u caddayno wixii shalay meeshaan ka dhacay inuu yahay wax sharci ah waafaqsanna dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo kan caalamka intaba cid la jujuubanin ma jirto cid loo hanjabayna ma jirto baarlamaankan ciidan ma joogin cid la qasbayna male baarlamaan haddee xeerkiisa waa inuu codku kala baxo codkaasaa lagu kala baxay xeerkana sidii loogu talagalay buu soo maray marka intaasaan insha allahu ummadda soomaaliyeed ee gaar ahaan ummadda jubbaland u caddaynaya iyo ummadda soomaaliyeedba wixii shalay meeshu ka dhacay inuu sharci ahaa uu sharciga dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo xeer hoosaadka baarlamaanka uu waafaqsan yahay wixii qodobkaas ahna waxaan u daynayaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga dastuurka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad baad mahadsantihi warbaahintiin